أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga lan dulisaaka idiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamulka ridada puntland ayaa war ka soo saaray eedeyn uga timid kooxda ridada soomaaliya taasi oo ku aadan in imaaraadku uu garoonka boosaaso ka weerara dalka suudaan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul khayr ee wilaayada islaamiga ee baay wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diina usoo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah ee beelaha dega wilaayadahaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhuna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgalkan qorshaysan waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen inta u dhexaysa deegaanka buufow iyo degmada jannaale oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya howlgalkaasi waxaa allah fadligiisa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiina waxayna mujaahidiintu kasoo qaniimaysteen mooto dhanka wilaayada geda qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada luuq ayaa lala eegtay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi waxaana jiray khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaasi ka dhacay gudaha degmada luuq maamulka ridada puntland ayaa war ka soo saaray eedeyn uga timid kooxda ridada soomaaliya taasi oo ku aaday in imaaraadku uu garoonka boosaaso ka weeraro dalka suudaan tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad ilyaas cusmaan lugator oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka ridada puntland ayaa ka hadlay hadal dhowaan ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya kaasoo maamulka puntland ku eedeeyey in garoonka magaalada boosaaso u ogolaadeen dowladda imaaraadka carabta inay oga duusho dalka suudaan lugator ayaa sheegay in wax lala yaabo tahay hadalka dhowaan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya murtad fiqi kaasoo sheegay in garoonka magaalada boosaaso looga duulo dalka suudaan
laakiin waxaa dhib noqday dowladda maanta joogtaa ee soomaaliyeed ee loo dhiibay dowladduba heshiisiin soo martay iyo intaasoo dhaqaale lagu bixiyey iyo intaasoo wadahadal maanta in mas-uuliyiinteeda qaarkood ayba yihiin mas-uuliyiin aan mudnayn in mas-uuliyadba loo dhiibo waa arkaysa wasiirkii axmed macalin fiqi oo weli aqalkii sanadka taagan isagoo wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya inuu soomaali ku eedeeyo soomaaliya suudaan laga weeraraa boosaaso dee soomaaliya ka mid isaga wasiiru ah oo caalamku marka la translate garayo la yidhaahdo war hadda suudaan baddan bay inooma haysan puntland ma diyaarado weerara suudaan bay leedahay ma dromis bay leedahay ma hawada soomaaliya ee maamushaa annagu ma garashaya hawada soomaaliya ma maamulno anuu wasiirka aviationka aan santa sane ugu dambeeyey diyaaraddan barmashega u baahna iyagaan uga qaadi jiray marka inuu inuu inuu eed intaa leego wali isagoo mas-uuliyaddeeda leeyahay xilliganna xilligii xamarka lee la dhegaysan jiray maa puntland qaangaadhayo maraykan bay mataanan yihiin oo wada shaqeeyaan ingiriis bay mataanan yihiin oo wada shaqeeyaan imaaraad bay wada shaqeeyaan etoobiya wada shaqeeyaan kenya wada shaqeeyaan dunida inteedii kale boosaasana caalamkii oo dhan baa jooga xoogagaal oo ah taas waxay muujinaysaa in mas-uuliyadda dowladdii soomaaliyeed lagu kalsoonaan lahaa caalamku kalsoonaan lahaa in laga shaki la geliyo laakiin waxaa walwal nagaga jira dowladda maanta afar bilood iyo xoogaaba u hadhee war tol afartaa bilood wax ma loogu tegi doonaa ma badbaadin doonaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aada isku soo tarayay hadalhaynta ka dhalatay garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari ay isticmaasho dowladda imaaraadka carabta iyadana halkaasi ka kacaan diyaaradaha duqeynta ka geysa dalka suudaan sidoo kale warbixinno dhowaan ee qoreen warbaahinta reer galbeedka ayay ku soo bandhigeen xog iyo muuqaalo muujinaya in ciidamo colooshood u shaqaystayaal ah oo u dhashay dalka kolombiya laga dejiyo garoonkaasi kadibna loo qaado dalka suudaan si ay uga qayb qaataan dagaalada ka jira dalkaasi dowladda herdada imaaraadka carabta ayaa saldhigyo kula deegaanada puntland iyaduna sidoo kale ka daabusha macdanta muhiimka ee ku jirta deegaanadaasi jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul khayr ee gulaasa miige ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkan bashiir muxudiin abu ayman waa safar kormeer iyo indhaindhayn oo dhanka kale ujeedkiisu ahaa dhiirigelinta qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanka madiinatul kheyr oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay wafdi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaray deegaanka kaas oo kulamo muhiimah la yeeshay maamulada goobaha waxbarasho iyo qeybaha kala duwan ee deegaanka intii uu wafdiga ku sugnaa deegaanka waxay xoogga saareen kormeerka heerka waxbarashada iyo la socodka horumarka carruurta iyo macallimiinta sidoo kale wafdiga ayaa la wadaagay maamulka iyo bulshada deegaanka talooyin iyo dardaarano muhiimaha oo ku aadan kor u qaadista dadaalka waxbaridda ee lagu soo saaray jiil u hoggaansan shareecada islaamka hoggaankan u qabta bulshada muslimka ah kana saara mugdiyada jahliga ee bulshada in badan oo ka mid ah saameeyey kuwan hadda inta aan ku wax ku barayno ayaa magaalooyinka markaan furannana iyagaa ummadda hormuud u noqon doono oo macallimiintii iyo culimmadii hadda macallimiinta halkan hadda ka dhigayso macadka ka shaqaynayso waa ardaydii hadda ka soo baxay macahiidda ka soo baxay wac arday hadda soo takhriijday oo macad macrifa ka soo takhriijtay qaar ka mid ah oo ayaan dhaweyd markay takhriijin aan dhulka ka tagnay annaga baa halkan ku arkayna ayagoo macallimiina marka mirihii aan guranaynaa marka khayrka mirihii aan guranaynaa waxyaabaha aan la soo kulnay anaga galguud waxaa ka mid ahaa qurduba ardayda ka baxday maamulka ayaga hadda haysto macallimiintan iyaga wac ardaydoodii hadda macallimiinna ka ah maamulna ka ah marka insha allahu tacaala dadkeena marka waa isku tashanay guulna waa gaarina insha allahu tacaala waqti dhow kuwa hadda intaa kusoo xaraysteen oo baadiyaha ka keenteen oo macallimiina ummadda wax u taraayo aa la arki doona insha allahu tacaala ilahina ha idinka aqbalo waa idin duceynaynaa insha allahu tacala de waa isla joognaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra kulamadii ardayda iyo maamuladooda waxay guddigu diiradda saareen ka hadalka hagaajinta anshaxa ardayga halka sidoo kale ay baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay iskaashiga waalidiinta iyo macallimiinta si loo helo jiil aqoon iyo akhlaaq isku dheelitiran leh goobaha la booqday waxaa ka mid ah maxad waxbarasho oo caan ka ah wilaayaadka aqoon iyo tacliin hufanna loogu begay kaasoo bil ka hor laga hirgeliyey magaalada madiinatul khayr waa macadka qurdube ee lagu barto diraasaadka islaamiga iyo culumta maamulka wafdiga ayaa si diiran iyo jawi farxadeed iyo soo dhoweyn ku qaabilay ardaydiisa iyo macallimiinta oo ayana aad ugu faraxsanaa hoosh ay u hayaan deegaanka xarunta macadkan waa mid ay soo buux dhaafiyeen arday fara badan oo boqolaal ah lana dhigto labada gelin ee subax iyo galab halka duruusta uu bixiyo si aadaa looga faa'iidaysto udkuraa xus liumminaa hooyadaani socdi khadiijatin khadiijin eh mutajira xaalhee usuhoolankado mina mutajira xaalhee hoolanka diyow wacaada nagadi fiihi safarkaas dhahaysiya nagadi nabad raabixan xaal usay koo faa'idi mustabshira usoo bishaaraysadoo nagdi fa kaana xaadi fiihi filcaami sinadkii xaadi caqduhu naw caqadye yacni guursidi way calayhaa khadiiji guursidi wa bacdahu bacda alcaqdi kubaad madis guursidi kubaade ifdaa'uhu yacni naw dukhuli inkali way ilayhaa khadiiji inkali wa wilduhu naw awlaadis minhaa khadiijaja ku xaadeen khalaa ibraahiim ibraahiim madil kureew yacni ibraahiim
dhanka kale wafdiga ayaa ku bogaadaya maamulka deegaanka iyo macallimiinta siday u gutaan waajibaadka tarbiyada iyo tacliinta una ilaaliyaan waajibaadka iyo waxyaabaha ay farayso shareecada islaamka ee ku aadan baridda iyo barashada ugaasmaday ugaas cabdigaruun ugaaska beesha geeradle ee magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyey dhismaha macadka qurduba ee deegaanka iyo baraaxiishii uu soo maray kulley dad walaalo eh waana jeelne ani martiyoosho inin koyosho ana salaamoosho eed eed anka faraha sagne ya etin marhaban bikuma singlana ilaahey may buwaha saanti qaadana sabab ihsanaad allah siin kusiyo wal alla waliya ummaddo in sheegdaana dadkii qaadade oo diinshuu ka dhaqmayn ilaahay hanoo weero tan kale kullee ma in kooyteene walaalihiin oo kullee farqa oo sinsiinkumada ama hor ani mari unuuna warshoona qaadanay cajiibni markii qaadanay cajiibniin wanaag iyo khayr badan eed unkulukulungni kulley dharga meel araa anta dhismadan tan dharga meel araa ku maray iska deegaankana ay dadkan ay degan meeliyaa dhisni macadkii halka furi kulley muddo oo dhowr bilood ah baa furinye kudub haddana markii meeli un aragnay ciyaalkii walbarashadii iyo wanaagii iyo khayrkii iyo dhimeelo muuqdo un aragni ani haddana deegaan haddana dhisno iyo oo beliya reelku roogu tiya go'aansani markii oo reer beesha reer geeli la'aana tiina haddana ilaahayaani guulaysiyey hoba isu wada aragnay arday ada unugii tallanay ma ilaahay nin suurti geliyay inii guriyaalkan quraxda lee dhisno dad afar boqolka dhowna haddana ni haddana hanin karoodaan ilaahay haddana taas haddana ardaymay buahanin sakhari iyoona macallimiin oo fayle wanaagsan hanin shaanaan shaqooyin wanaagsan iyo lagu wadaan eed iyo eedna waa ardaymay buahaa arday ada macallankana garabninsii si wanaagsan isa farxad leh yahani ka dhawaayan unuuna insha allaahu arday ada kolley xaaladaan mil maro hana siin baaragoo haytaan meelag muuqato tan ee walbarashadee sida ata galab ehraa walka baradoo hayo intaasaa kolley ardayaa unuun hool ee qobani ilaahay ajar iyo hasanaad hanoo sii unuuna amal arday isatus amalka ilaahay manoo ku weelo dadkii ilaahay subxaanahu watacaala oroodiisa dhowtii oo arlaynka abaalgudiin ilaahay hanoo weelo maamulaha macadka qurduba ayaa dhankiisa ka warbixiyey macadkan iyo qaabka ay daraasadiisa ku socoto insha allah macahadka qurduba madiinatu kheer ama faraga madiinatu kheer iyo roogno insha allahu tacaala geeka mehana booqday laajinada ama guddi kasta oo maktabka tarbiyatu atliim xagtiri shawaari mujaahidiin iyo hana booqti insha allah taala ciidanka faraxsagna saaka ilaa hata duurkan idin roogaan suwaad horaan hana booqdaan maadaama macluumadda guud ee macahadka iyo insha allah iyo fadaayaan subaxdiina mar hana booqdeen galabtiina hana booqdeen ugu dambaynna kormeerka iyo kulammada ayaa ku soo dhammaaday jawi ismarxabeyn iyo isxog waraysi iyo isdhiirigelin taasoo qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu horumarinayo waxbarashada wilaayada islaamiga ee baay jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman wilaay islaamiga ee mudug ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mid ee beelaha dega wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan cabdiraxiin sheekh cali dowratu sacad binu mucaad waxaa loo qabtay waxgaradka beesha saror oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug dowrada shicaarkeedu wuxuu ahaa kuunu ansaar allah dowladda loogu magacdaray saxaabiga sacad binu mucaad waxay ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug waxayna u socotay odayaasha beesha sarur muddo ku siman siddeed maalimood odayaasha waxay sheegeen inay ku barteen funnuun kala duwan intii lagu guda jiray dowratu sacad binu mucaad xafladdii lagu soo gebagabaynayay dowladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada mudug oo uu ka mid yahay sheekh xasan abuxamsa waaliga wilaayada culimo macallimiin iyo marti sharaf kala duwan waxgaradka loo qabtay dowladda ayaa waxay tiradooda gaaraysay ilaa iyo soddon oday oo ka mid ah nabadoonnada beesha saruur waxayna ka codsadeen mas-uuliyiinta wilaayada oo ugu horeeyo waaliga wilaayada in dowladan oo kale loo soo celceliyo maadaama ay ka faa'iideen cilmi aad u qiimo badan meeshaan degmada jowle ee gobolka mudug waxaan ku qaadannay qaybo badan ee diinta islaamka ka mid a waxaana nala barayey sida diinta islaamka dadka loogu soo dhoweeyo loola dhaqmo sida looga dhaqaaqo wax la yidhaahdo daaquudnimada iyo dembiga culayska ah waxaa nalaku baray qur-aanka diinta islaamka ilaa jus camo ayaa nalaku baray waxaa naloo akhriyey tafsiirka qur-aanka aan ka faa'iidnay siddeed maalmood ayay socotay dowladdaasi oo ay qabteen walaayada gobolka mudug ilaahay ha nagu dembi dhaafo wax badan baan qabannay wax badan baa culummadu nagu tasjiiliday la dhaqanka ummadday noo sheegtay sida daaqudnimada looga dhaqaaqay noo sheegtay waxay noo sheegtay siirada nabigayna bareen ilaahay dembigooda ha dhaafaan leenahay annaguna waa ku faa'iidnay waxaana nahay odayaasha degmada jowle ee gobolka mudug intaasaan ummadda u sheegaynaa culummaday noo akhridana dembidhaaf allah ka siiyo waxaan joognaa degmada joole iyo gobolka intii ka dhexayda ragga isaga yimid soddon iyo dhowraan ahayn ama soddon baan ahayn meeshaan waxbaa nala ku baray dowraa lagu qabtay waan ka faa'iidnay annaguna waa ku dadaali doonnaa haddii ilaahayba kuu idmo waa faa'iide ilaahay nala kulmiyey culummadii noo keentaan ku mahadinnay waa hadda dowro waaye waa caqli badan baa nooga siyaaday bismillaah anigoo ka mid a dadkii odayaasha ahaa oo ka faa'iidaystay dowro socotay muddo siddeed maalmood ah laguna qabtay degmada jowle dowladaas oo magaceeda la yidhaahdo sacad binu mucaad shacaarkeedana la yidhaahdo kuunuu ansaarallaahi ayaa waxay noo socotay muddo siddeed maalmood ah dowladaas ilaahay fadligii waxyaabo badan oon jahli ka ahayn ayaan ka faa'iidnay waxaa ka qayb qaatay dowladaas soddon garad dowladaas anugu waxaan ka mid ahay ardadii ka qayb qaadatay wax badan oon la soo koobi karin ayaana ka faa'iiday bismillaahi araxmaan araxiim anigoo ka mida dadka degan degmada jowle oo beesha saruur waxaan qaadanay dowra sharciga oo socotay muddo siddeed maalmooda magaceeduna yahay sacad binu mucaad shacaarkeeduna ay kuunu ansaar allaah ilaahay aa mahad iskale waxaa ka mid ahay qism tawxiidka oo aadna lagu faahfaahiyey waxaa ka mid ahay fanu tacaamul maca annaas naqiibka guud ee beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin ayaa mahadda alle kadib wuxuu u mahadceliyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta oo soo qabanqaabiyey dowratu sacad binu mucaad Ee, waxaan marka u ducaynaynaa dadkii maaragtay ay fekerkaas ilaahay waafajiyey oo dadkooda inay jahliga kala dagaalamaan oo ilaahay kitaabkiisa ay fahamsiiyaan dadkii ilaahay tusay oo juhdigooda geliyey nin soo diray iyo nin dersiga bixiyey iyo nin ugu kaalmeeyey intaba iyana waxaan ka marray dadkii iyaguna kitaabka ilaahay inay fahmaan soo ajiibay oo muddadaas u fadhiyey siddeeda maalmooda dhammaanteen ummadda muslimiinta ilaahay xaqa hana waafajiyo kitaabka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqankiisaba waa waxa maaragtay masiirkeenna iyo maslaxadeenna uu geliyey ilaahay fi dunya walaakhir ilaahay hana fahamsiiyo shiikhulwaali sheekh xasan abu xamsa ayaa wuxuu kula dardaarmay dhammaan waxgaradka beesha faridda khayrka reebidda munkarka iyo in loo gacan hatiyo kuwa ku abtirsada qaraabada lagana soo celiyo safka cadowga dowradii shacaarkeeduna ahay kuunuu ansaar allah runtii in badan waan kaga mahad celinaynaa xuduurkiinna aad ka soo qayb gasheen dowrada iyo ajiibiddeeda iyo haddana sida asluubka wanaagsan ixtiraamka ku jiro ee aad uga qayb qaadateen waxaana leenahay allah inku anfaco cilmiga aad ximbaarteen allah inku anfaco acmaashiinnana allah barakeeyo sidaasoo kale waan u mahad celinaynaa culummadii qaybta ka ahayd dowrada bixinaysay sida hagarla'aanta ah kala harka aan lahayn uga qayb qaadatay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran cilmigiinna allah barakeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro jazaakum allahu khayran kuunuu ansaar allah dee waana tihiin maantayo waxaad tihiin gogashii ma garanaysaa mujaahidiintaad tihiin in marka aad sidaas u garataan iskudaygeedina la sameeyo ilaahay kitaabkiisa cadow badan uu leeyahay ruuxa muslimka ah ku toosnaada diinkiisa cadow badan uu yeelanayaa cadowgaas wuxuu kaa rabaa inaad iska ilaaliso uu kaaga baahan yahay inaad kitaabkaada ku sugnaato uu kaaga baahan yahay kitaabka haddaadan baran mana difaaca karaysid marka inaan insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa baranno inaan ka baraa'a qaadanno kuwa ma arkaysaa ilaahay kitaabkiisa iyo ehelkiisabaa cadowsaday kitaabka iyo ehelkiisa kuwa cadowsaday in aan ka baraa'a qaadanno in aan u gacan haatinno dadka annaga naga dhashay ee ilaahay kitaabkiisa ka hor yimid islaamkoodii laga leexiyey in gacanta loo haatiyo hanuunka ilaahay baa bixiya laakiin iskuday la sameeyo sabab loogu noqdo soo laabta la yidhaaho waxa weeye toobadu mar waliba waa furan tahay in aad ugu yeertaan toobo inaad ugu yeertaan taana waa dardaarmi lahaa haddee aqbalkana allah baa iskale laakiin adugu waxaad leedahay dadaalaad leedahay waxaad leedahay asbaabtii inaad la timaado ummaddaas ay ku hanuuni lahayd dowraadka silsiladaha ah oo loo qabanayo bulshada ku nool wilaayada mudug ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii aqoonta dadka muslimiinta ah sara loogu qaadi lahaa jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak